Halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
xogayaha muuraha dibadda ee dalka maraykanka john kerry oo socdaal ku maraya bariga afrika ayaa kulan gaara oo la qaatay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxay ka wada hadleen arrimaha ku aadan xuquuqda qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dalka kenya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa u sheegay madaxweyne uhuru kenyatta in looga baahan yahay in dowladda kenya la timaado qorshe cusub oo wax looga qabanayo arrimaha qaxootiga islamarkaana si nabadgelya dib loogu celinayo dalkoodii hooyo iyadoo si jirin qasab ay dowladda kenya ku dhaqaaqayso mase john kerry waxa uu sheegay in dowladda maraykanku ay taageersan tahay in qaxootigaasi ay noqdaan kuwa hela xuquuqda qaxootinimo ee caalamka ay uga baahan yihiin waxaana uu sheegay in lasoo waafaqay dhinacyadooo dhan laga wada shaqeeyo sidii waayo wanaagsan loo gaari lahaa qaxootiga aan u noqon lahaayeen kuwa markasta hela xuquuqda ay u baahan yihiin xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry waxaa kale oo uu ballan qaaday in dhammaanba waxyaabihii kala duwanaa ee dowladda maraykanku ay ku taageeri jirtay qaxootiga lalaba jibaari doono isagoo sheegay in dowladda maraykanku ay aaminsan tahay in qaxootiga soomaalidu ay kasoo qaxeen dalkooda islamarkaana ay joogaan mid ka mid a wadamada bariga afrika loona baahan yahay inay ka helaan soo dhoweyn iyo tixgelin gaara ah madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ballan qaaday in aysan jiri doonin qasab celin qaxooti soomaaliyeed lagu sameeyo waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ku dadaali doonto sidii qaxootigu si nabdoon oo dookooda ah ay dib ugu laaban lahaayeen gudaha soomaaliya dowladda maraykanka wixii ka dambeeyey markii ay ku dhawaaqday dowladda kenya in dalkaasi saddex bilood gudahood lagu saarayo waxaa bilowday taageero caalamiya iyo weliba sidoo kale sidii cod loogu raadin lahaa qaxootiga soomaaliyeed islamarkaana looga dhigi lahaa inay kusii sugnaadaan dalkaasi ilaa ay si nabada ugu laabanayaan gudaha dalka soomaaliya oo hadda meelo ka mid ah nabadgelyo ay caadi ku soo laabanayso